hantidhowraha somalilan axmed yuusuf dirir ayaa lagu soo waramayaa inuu u gudbiyey xafiiska xeerlaaliyaha guud xasan axmed aadan baadhitaano la xidhiidha eedo musuq maasuq oo la sheegay in loo haysto wasiirada warfaafinta cabdiraxmaan guri barwaaqo iyo wasiirka gaashaandhigga ciise axmed iyo sidoo kale agaasimayaal ka tirsan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta somalilan guuleed dafaac agaasimaha xuquuqal-insaanka somalilan ayaa v o a u sheegay in eedaha musuq maasuq ee xeer ilaalyaha loo gudbiyey loo xidhay mas-uuliyiin markii dambena damiin lagu sii daayey xafiiska xeraalinta guud korkaa wuxuu xaqiijiyey xeraalyaha guud shakhsiyan inuu soo gaadhay warbixinahaas eedo musuq maasuq ama lusi hantiyeed ku eedeynaya saraakiisha sarsare ee wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda gaashaandhiga gaar ahaan wasiirka warfaafinta iyo wasiirka gaashaandhiga sidoo kale waxaa eedahaasi la mida laga soo gudbiyey agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimaha maamulka ee lacagta waa la xidhay agaasimihii guud ee warfaafinta iyo agaasimihii maamulka ee lacagta ee wasaaradda warfaafinta eedaha la xidhiira warbixinta uu soo gudbiyey hantidhowrka guud ee qaranka labadaba waxa markii dambe lagu sii daayey damaanad laakiin eedahoodii way ku soconayaan xafiiska xeer ilaalinta somalilan ayaa iminka si qoto dheer u eegaya eedaha musuq maasuq ee laga keenay wasiirada waxaana xeer ilaaliyaha laga sugayaa inuu go-aan ka gaadho una gudbiyo madaxweynaha sida uu sheegayo guuleed dafaac wasiiradu waxay leeyihin xasaanad ama dhowrsanaan ka ilaalinaysa in toos loo xidho ka hor intaan laga qaadin xasaanada ama dhowrsanaada sida kolkaa hanaanka sharci dhigayo marka uu u soo gudbiyo hantidhowraha guud eedaha lunsiga ama musmaasuqa la xidhiidha ee ka dhanka ah wasiir xilka fadhiya xafiiska xeraalyaha guud markuu darso hadduu ku qanco in eedahaasi yihiin kuwa ku filan in dacwad lagu soo oogo wuxuu madaxweynaha somalilan u gudbinayaa codsi uu kaga codsanayo in dhowrsanaanta ama xilka laga qaado wasiirka su-aashu lunsi eedda lunsi saaran tahay si xeraalyaha guud kolkaa dacwad igu soo ogi karo oo u horgeyn karo maxkamadu u gaara in la saaro wasiirada iyo xildhibaanada dunuubta gala oo la yahdo maxkamadda sare cadaaladda guuleed ayaa ku baaqaya in si hufnaan ah loo soo bandhigo kiiskani musuq maasuq ee labada wasiir loo haysto waxaase kolkaa muhiima markaa in xeraalyaha guud iyo hantidhowrka guud ay shaaciyaan riboodka ama warbixinta hantidhowraha guud si daafuraani u timaado dadku u ogaadaan runtii waxaa lagu soo iideynaya waxay tahay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii uu xukunka qabtay waxa uu ballan qaaday inuu si adag ula dagaalami doono musuq maasuqa haddaba waxaa dadka degan somalilan ay si weyn u dhowrayaan tallaabada uu wasiiradani ka qaadi doono haddii si rasmi ah xeer ilaalintu ay u soo caddayso eedaha loo soo jeediyey sagaal mustafa xasan nuur v o a hargeysa